arrimahaas u dhaqaaya ciidamo ka waasusan kuwa dowladda gaar ahaan ciidamada xooga dalka ayaa ka dhacay xarun ciidamada imaaraadka ku taaqbali jireen qaar ka mid a ciidamada xooga dalka oo ku taal degmada hodan isku arrimaadku muddo ayuu socday waxaana ciidamadu ay isku adeegsadeen hubkii waxaana rasaasta laga maqlay meelo kala duwan oo goobta dagaalku ka socday ka baksan dadka deegaanka ayaa in muddaha haafadaha ku jiray waxaa hakad galay isku socodka gaadiidka waddadaas isticmaalaya gaar ahaan waddadii tarabuunka ilaa washada caanaha waxaana dadka xilliga dagaalku dhacaya ama iskhorimaadku dhex marayay ciidamada ka watirsan kuwa xooga dalka gaar ahaan ku sugnaa xaruntii imaaraadka ay ku tababari jireen ciidamada qalabka sida qaar kamid a dhawaanna ay la wareegtay dowladda soomaaliya ay dadku walaac ka muujiyeen gaar ahaana xilliga iskhorimaadku dhacay waxay ahayd wakti mashquul ah oo ardayda jaamacadaha iyo isku socodku uu aada mashquul u ahaa gaar ahaan gaadiidka dadweynaha biyaalka loo yaqaan mootobajaajta iyo guud ahaanba isku socodka magaalada marka loo eego harada meesha ku taal ibraahim cabdiqaadir sababta maxay tahay keentay isku dhaca ciidamadan inawareedyo kala duwan oo ay la hadashay v o wda waxay sheegayaan in isku dhaca ciidamadan ka watirsan xooga dalka ay ka dambeysay isfaham waa la xiriira saarad ciidan oo taalay gudaha xarunta ciidamada lagu tababari jiray imaaraadka gaar ahaan meel kayb u ahayd ama saad yaalay halkaabaa la isku qabtay sida dad xog ogaal ah ay u sheegeen c o a intaas kadib ciidamadu way isku afgaran waayeen in bakhaarkaasi hub uu ku jiray in la bixiyo iyo in kale taas ayaa markii dambe keentay in iskusaafeyn ay dhex marto ciidamadan ka watirsan xooga dalka oo dhowaan dowladda guud ahaan bay la wareegtay maamulkii xaradaas iyo ciidanka halkaasi ku sugnaa guud ahaanba oo dhowaan uu abaanduulaha ciidamada xooga dalka jenaraal cabdullaahi cali caanood uu la hadla warbaahinta xaruntaasina uu tegay cabdiqaadir waxaad ii sheegtay in rasaasta xooggeeda laga maqlaayay meelaha ku dhadhow ee xerada wax khasaara o ilaaya hadda la sheegay saraakiisha amniga la hadlay qaarkood oo ka howlgala degmada hodan iyo meelo kale waxay ii sheegeen in dhaawacyo jiraan laakiin weli ay wadaan kala koobka iyo khasaaraha halkaasi ka dhashay meesha waxay ahayd meel mashquul badan ilaha caafimaadku weli maysan noo xaqiijin tirada dhaawacyo ee la gaarsiiye laakiin saraakiisha amniga qaarkood oo la hadla waxay ii sheegeen in ay ku mashquulsan yihiin tira koobka haddii khasaara uu jira iyo dhaawacyada intay leeyihiin iyo hadday dhimasha jirto laakiin weli dowladdu war rasmi kama soo saarin arrinta la xiriirta khasaaraha ka dhashay ibrahim waa sidee haatan xaaladda xaruntaasi hadda way degan tahay xaaladda waxaana harada tegay saraakiisha ugu sareysa ciidamada xooga dalka waxaa lee xaqiijin goor dhaweed uu halkaasi gaaray taliyaha ciidamada xooga dalka genaraal gorod waxaa sidoo kale halkaasi tegay abaanduulaha ciidamada xooga dalka jenaraal cabdullaahi cali caanood xubno ka tirsan ciidamada xooga dalka iyo saraakiisha hadda waxaa goobta ku sugan saraakiisha ugu sareysa ciidamada xooga dalka iyaga oo u kuurgelaya wixii meesha ka dhacaya baaritaano la xiriira sababta keentay istursaafeynta iyo dagaalkan muddada socda goobta ka dhacay cabdiqaadir labada ciidan ee ku dhex dagaalamay xarunta hadda ma xarunta wada joogaan ciidamadan ka watirsanaa dowladda ee halkaasi ku dagaalamay goobta dagaalku ka dhacay iyo meelahay ku dagaalameen ayay dabcan joogaan ciidamaduna ma kala fogeen oo markii horeba xaruntay ku wada sugnaayeen ama xaradan ilaa wareego kuwa amniga waxay ii sheegeen in qaar ka tirsan ciidamadu ay goobta ka baksadeen waxaana hadda jira in lagu daba jiro ciidamadaas iyo goobtay aadeen ee meelahay u baksadeen oo saraakiisha ciidamada goobta gaari amar ay ku bixiyeen in ciidamadaas iyo haddii ay jiraan wax hub ah oo lala baksaday xarada inkastoo aysan saraakiishu xaqiijin laakiin ay dalbeen in guud ahaan ciidankii harada jooga iyo meelaha la kalaara guud ahaanba harada dib loogu soo celiyo